inuu ay ka dhigayaan waxyaalo xunxuniya ay ka dhigayaan oo muxuu ahaye budcadda ciqaabteedii iyo bahalkii kale muxuu ahaaye tuuga iyo waxyaalahaasiy kii sunnada unbaa keliya hadday inkiri lahaayeen arrintu waxabaaba aad moodi lahayd inay muxuu xun loo yargaraabi lahaa inkastoona gaalowsha ayna lahayn taasaan ka baqayaa wa ana arajma xaqun fii kitaabi illahi tacaala xaq kitaabka alla ku sugan weeyaan calaa man zanaa qofkii zinaysa idaa axsana kol hadduu guursado min alrijaali waannisaa idaa qaamat ilbayina hadday markhaati ku kaco aw kaana alxabalu ama uur uur dhaco aw alictiraafu ama tirasho muttafaqun calayh laakiin xagga xabalka marka kolkii loo fiiriyo waxaa weeye haweeney aan nin lahayn muxuu ahay sayidna aan lahayn oo jaariid mustawlada aan lahayn oo uuraysata haddii la arko taasuu ka wadaa marka laakiin iyada nafteeda hadda kolka haddii cudurdaar wax cudurdaara ay sheegato oo ama waa la ifufsaday ama anu iska hurdaa la isaba xaday wax sidaasiyo ay tidhaaho waa laga aqbalayaa iyada nafteeda ayb laakiin marka kolkii haddii ay wax ay muxuuha ku sheegtana ay garan weydo uurna ku caddaado taasuu leeyahay cumar radi allahu tacaala canhu ayb وعn أbي هurيرaةa رadي الله تaعaaلى عanه marka yani wuxuu ka wada cmar radi allahu tacala canhu qur'aan alla soo dejiyay bay arrintaasoo ahayd oo rasuulkana sal l slm uu fuliyey iyo khulafadiisiiba uu fuliyey laakiin qur-aanka waxaa weye mansuuqa tilaawo ah weeyaan kuwa sidaasoo kale ah muxuu ahaaye qur'aanka awal intuu ahaan jiray sidaasoo kale tilaawadiisa loo nasakho xunkiisiisa aan la nasakin iyo qiraa'ada shaadada ihiyo oo laakiin sanadkeedu saxiixuu yahay ee tawaaturkii qur-aanka loo shardiyayo aan gaadhin iyo wixii la mid ah waxa weeye xukunkoodu xukmu alxadiid asaxiix xadiidka saxiix xukunkiisa koruu qaadanaya sunno xukunkaad bay qaadanaysaa hadda marka qur-aan ahaan aayadaasu may ahaan laakiin waxau ka dhigan tahay muxuu ahaye qur-aan bay waxay ka dhigan tahay sunno وعn abi هurayraةa radي allahu tacala canhu qala samictu rasul lah sl l slm yquul إida zanad amatu axadikum hadday adoontiisu hadday zinaysato halkaa ubaxaywaraysanaysaa hadday midkiin addoontiisu ay zinaysato fatabayana zinaaha zinadeedu ay caddaato haddii midkiin addoontiisu ay zinaysato zinadu ay ku caddaato falyajlidha alxadda xadda ha garaco xadda ha ka ofiyo walaa yuharib calayha yaanu caayno yunaaf lagaadaynin uma in zanad falyajlidha alxadda walaa yutarib calayha haddana haddii ay zinaysato hadda ha ka garaaco oo yuuna caayin oo aflagaadaynin oo waan waxba aanu dhihina canaananin uma in zanat ihaalita mar saddexaadka hadday zinaysato fatabayana zinaaha falyabichaa walow bixablin min shacr ha iibiyo walow xarig dhogor aba ahda dhogor ari xarig aba ahaada yani wax liitaba ahaada ha ku iibiyo muttafaqun calayhi wa hada lafdu muslim ayb kanuna marka wuxuu tusinayaa dadka muxaahayey xaddu zina laga oofinayo inay dadka xaraarta keliya aanu ku gaar ahayne addoommoona waa sida oo kale laakiin way kala duwan yihiinoo qadarka ayaa ku ay ku kala duwan yihiinoo iyagu muxuu ahayey waxay leeyihiin alla subxaanahu watacaala wuxuu yihi facalayhina nismaha almuxsanaat min cadaab haweenka axraarta inta ku waajibaysa nuskeedba ayay ku waajibaysa mooyaane way leeyihiin weliba marka kan wuxuu tusinayaa inuu qofku isagu ariqadiisa isagu naftiisa uu uga oofinayo xuduudda uga oofinayo oo aana imaam iyo amiir iyo waxbatoona kula soo noqonaynin وعn عlي رضي الله تعالى عنه qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم أقيموا الxدوud عlى ma ملكت أيmaaنكم xuduudda ka oofiya waxay gacmihiina milkiyeen ee ariqadiina ah addoommadiina ah rawaahu أbu dawuuda iyo byhaqi iyo أحmed baa wariyey waana ضaciif iyo isagu kaasu kaasu ضaciif weeyaan oo marfuucan ahaan loo warinaya ضaciif weeyaan wa huwa fii muslimin mawquuf isagoo mawquufa ayuu muslim oo yani mawquuf calaa cali oo cali hadalkiisa ah yuu saxiix iyo muslim uu wariyey oo cali baa sidaa isagu dhihi jiray aqiimu lxuduuda calaa maa malakat iimaanukum markaas weliba kusii dari jiro wuxuu dhihi jiray jaariyad oo rasuulku u lahaa sala allahu alayh wasalam baa zinaysatay markaasuu rasuulka amray sala allahu alayh waali wasalam inaan xadda ka oofiyo kolkaasaan marka waxaan u tegay iyadoo umushay oo umad cusub ah markaasaan ka daayay ilaa ay waxaan ka baqay haddaan garaaco inay dhimato oon dilo markaasaan dib uga dhigay oo ilaa ay umushi ka baxday maanan ka zuulin maanan garaacin markaas kolkaan usheegay nebi sal l slam wuxuu yidhi si fiican baad yeeshay marka taasaa saxiixa mooyaane middan oo nebigaas sidaa yidhi muxua addoommadiina xuduudda kaka oofiya iyadu saxiix ma aha laakiin kii hore naga kaafeeye oo idaa zanad amatu axadikum fatabayana zinaha falyajlidha isagaa la sheegaya falyajlidha xadda marka xukunkaas isagu saxiix weeyaan xadiidka abu hurayra ayaa faa'iideeyey muxuu ahay aharkan calina isaguna waa sii taageeraya mawquufka ah laakiin midkaas isaga lafdigaas loogu wariyey ee rasuulkaa sala alla alay slam sidaa yidhi la leeyahay isagu ma jiro can cimraan ibni xuseyn radi allahu tacaala canhuma ana imra'atan min juhayna haweeney qabiilada juhaynaha ka dhalantay baa atat nabiya sal sl wutido hiya xublaa min azina iyada uur leh oo zina ka uuraysatay faqaalat ya nabiy allahi asabtu xaddan faaqimu calaya rasuulka allo xad baan ku dhacaye iga oofi fadacaa rasuulu lah sal slm marka iyadii horta horan waa meermeeriyey oo muxuu ah kolkii marka ay qaratay ee kolkaasuna waxay ahayd intii maacis radi allahu tacaala canhu la rajmiyey dabadeed bay ahayd oo ay garanayso iyaduna muxsano inay tahay oo dinadaas ay qiranayso ay rajmi ay keenayso markaasay waxayd tiri ma sidii maacis oo kalead rabtaa inaad ii meermeeriso wallahi uur baaban leeahay kolkay marka isku qirta ee xaqiijisay kolkaasuu nebigu sal l slam wuxuu u yeedhay weligeedii buu u yeedhay faqaala axsin ilayha hagaajiyo dhaqaale faidaa wadacat faatinii biha marka ay dhasho ii keen fafacala waa yeelay marka kolkii weliba iyada oo ilmihii naaska ka gurisay oo cuntada uu cunay oon u baahnayn ayyaa la keenay fa amara biha amar buu ku bixiyey fa shukat calayha siyaabaha dharkeedii baa lagu xirxiray dharkeedii baa lagu xirxiray oo qodax iyo waxyaaha sida loo isugu qodqodbay hareeraha laisaga qodqodbay sida kolkay carcararaysa ee galgalanayso ee xanuunsato ayna cawradeedu u kashmismin uma amara biha farujimad amar buu ku bixiyey markaasa la rajmiyey uma sallaa calayha waa ku tukaday faqaala cumar radi allahu tacala canhu cumar baa wuxuu yidhi tusallii calayha yaa rasuula allahi waqad zanad miyaad ku tukanaysa yaa rasuulallah iyadoo zinaysatay faqaala markaasuu yidhi laqad taabat tawbatan low qusimat bayna sabciina min ahli lmadiinati lawasicathum waxay toobo keentay toobad oo haddii loo qaybiyo ah toddobaatan qofoo reer madiinaada wada gaari lahayd oo kulligood dambiga ka wada dhaqi lahayd oo janna ay ku geli lahaayeen wahal wajadat oo miyay heshay afdala wax ka fiican min an jaadat binafsi ahli illahi tacaala inay nafteeda dar alla u hurtay oo iyadoo in la dilaya garanaya inay iskentay wax ka fiican oo heshay maaba jira rawaahu muslim xadiidkaasna marka waa soo marray oo nuskiisa horaan soo marray oo muxuaha inuu ku tukadaydaas ilaa intaasaan soo marray xaggii muxuaha janaasadan ku soo marray kanaa marka isagoo iskusii ka kaamilsan sheegaya marka xadiidku macnihiisu waxaa weeyaan in haweenayda iyada oo muxuaha uur leh haddii qisaas ama xad lagu yeesho aan la dilaynin ilaa ilmahaasaan dhimanaya isagu dambeele aan ku dhimanaya weliba ilaa ilmuhu ka kaaftoomo inaan la dilaynin buu sheegaya waxaa kaloo weliba xadiidkuu sheegaya siduu alimaamu nawwi radi allahu tacala canhu uu ku sheego kitaabkiisa riyaadu saalixiin la yidhaaho qofka dil lagu xukumay iyo qofka sakaraada iyo ilgeriya kalihi iyo in dadka qaraabadooda ah lagala dardaarmo inay dhaqaaleeyeen oo ay hagaajiyeen oo ayna dayicin oo ayna isdhihin kollayba kan waa dhimanayaaye maxaan maxaan ka dhaqaalaysanaynaa iyo ayna dhihin ee intaa nafta ay ku jirto ay dhaqaaleeyeen leannu nebigu sal l sl wuxuu yihi axsin ilayha weliba waxaa kaloo tusinaya dadka noocaas oo kale ku dhacay khata noocaas oo kale a ku dhacay iyo in mujtamaca deriskoodii waxyaalaha odaas iyo inay si xun u eegaan in laga celiyo oo muxuu ahaye inay qalbi jabiyaan oo ay waxyaalo xunxuna waa waa ti waxaa samaysay iyo waxyaalahaas iyo carruurtoodii inay ku yidhaahaan iyo ka celiya in la yidhaaho ayb wuxuu tusinayaa marka xadiidkan kaduna haweenka asuraadooda siduu sharkigu ugu dadaalayo holka asfuraadooda holkii la dilayay buu nebigu sala allahu alayh wasalam maaci isaga hala xirxiriyo waxbatoona lama dhihina waa wuu cararay oo lagala daba cararayay oo ilaasi u roorayay hadba qofkii soo gaadhaba ugu dhufanaya oo ka dhacay ayaa laba lala daba roorayay iyadase marka waxaa la yidhi ha la xirxiro oo dharkeeda ha loo hagaajiyo ayb marka haweenka waa in la asuro xataa kolka la dilayo kolay ku tahay weliba xadiidkii waxaan soo ilaha xadiidkii abu hurayre iyo muxuu ahaayey zayd ibn khaalid ibdani oo ninkii qawsaarka ahay naagtii ka sinaystay waxaa sheegay baa a'immada qaarkood baa waxay tarjamo uga dhigtaan siyaanatu lmar'a min muxuha can ilmaxaakim haweenka in laga ilaaliyo oo laga asturo in maxkamada la hor keeno de maxkamada rag baa qaadaya oo markhaatigii iyo rag bay yihiin oo dad badan baa isugu soo ururaya oo dhallinyaro iyo dad fuduuyan waxaasa isaga imaanaya marka iyaga maxkamada lama horkeenaye gurigooda iyo meeshoodaas ayaa lagu soo waraysanayaaoo marka loo diraya dad shaqaadan loogu korsoonaya oo ahalkeedii iyo waxgarada oo mutadayiniina waayeelaha loo diraya waxaas waxa looga baahdo soo weydiiyaa laleeyahay marka sidaana ay yeelaan maxkamadaha kada kuwan casriga ahee nidaamka gaalada ku socda eh qafas qafasulitihaan waxay yidhaahaan qofka inta lagu soo horrido sidii isagoo shimbiro oo kale ah oo muxuu ahaaye mxuah musawirla iyo balaadaasoo imaanaya oo doornaalaha iyo suuradda qacda ay ku hayaanoo waxaasoo dhan dadka hortiisa la keenayo la kashifaayo sharciga allah uga roono haweenka uga dadaal badan oo uga xurmayn badan ayb marka midda kale wuxuu taal tusinaysaayu qofka xad loo dilay qofka xad loo dilay inuu imaamku ku tukan karo hadduu doonana waa diidi karayo kuma tukanayo sida uu maacisba ma aanu ku tukanin haweeneyda sida marka iyadu waa uu ku tukaday nebigu sala alla alay slam waan ucdinka alaykum salaam ayb وعn jابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر rasuulka all sl ly slm nin qabiilada aslam ka dhashay waa maacis radia allahu tacaala canhu yuu rajmiyey iyo nin iyo naag yahuudeed marka ninka naagta yahuudeed qisadoodana ibnu cumar baa wariyey oo xadiidkooda saxiixa ku jira waxayna ahayd qisadoodu nin iyo naag yahuuda baa kala sinaystay oo muxsaniin ah markaasay u yidhaaheen inoo geeyaa ninkaa nebiga ahoo rasuulka sheegaya sala allau alay wasalam aan ku nidhaahno sidaa inuu ku samayn jiray in muxuu ahaaye qofkii sidaas oo kale oo sinaysta in qadiid wejiga loo marmariyo oo dameerka gadaalgadaal loo saaro suuqa la mariyo oo lagu daasada lagu daba garaaco la fadiixadeeyo sidaas baa muxuu ahay sharcigaiyo uu yahay sidaa u gal aan ku dhahno marka kolkaana alla hadduu aakhirana weydiyo ferihi xeershooda iyo qabiifnimadooda alla aakhire hadduu ina weydiiyo waxaan dhahaynaa rabbi ow nebi ambiyadaadii ka mida waa sidaa yeele oo anagu dembi kuma lihin markaasay u yimaadeen nebigu sal alay slam arrintiiba u sheegeen markaasuu wuxuu yidhi maa tajiduuna fi tawraat qofka muxsanka ee sinaysay tawraadda seed ku helaysa markaas waxay dhaheen waxay yujladaani wayuxzayaan waa la fadiixadaynayaayo waa la gargaraacayaayo wejigaa qadiid loo marinayaayo markaasuu yidhi muxuu ahay keena tawraad keena tawraaddii baa la keenay aqriyu yidhi markaasaa ayaddii rajmiga intay gacanta saareen iyo intii ka horraysay intii ka dambaysa aleen cabdullahi ibnu salaam oo la joogay baa wuxuu yidhi ka qaad gacanta kolkii bay soo baxday marka markaasaa la aqriyay markaasay qartoone waxay dhaheen waa run oo waa aayaddii rajmiga ku jirta marka maxaa idinku wacan inaad xoonkii aad la badasheen oo sanadkada aad yeesheen markaasi waxay dhaheen arrintaasa waxay ku badatay zinadaa madaxdayadii bay ku badatay markaasa waxay yeeli jiray markuu qof madaxii zinaystana waan fadiixadan jiro waa ceebeyn jiray kolkii qof oo daciifi uu zinaystana waan rajmin jiray markaasaan tashannoon nidhi war arrin aan dadka oo dhan ku wada fulinno maxaa ku dabaqano aan la nimaadno markaasaan waxaan yeelnay xoonka kalaan degsannay oo aan ku heshiino waxaan nidhi qof alla qofkii sinaysta shariif iyo wadiic miduu noqdaba alla ha la fadeexadeeyo wejiga qaliil ha loo mariyo suuqa carruurta ha daasada ha ku dabagaraacdo oo layska siitaayo markaasuu nebigu sala allahu alayhi waali wasalam uu fuliyey oo muxuu ahaye uu muxuu ahaye uu ibnu cumar radi allahu tacala canhuma oo xadiidka warinaya oo dadkii wax ka rajmiyana ku jiray baa wuxuu leeyahay fara'aytu arajula yajna'u calayha yaqiiha alxijaarata binafsihi ninkii baan arkay oo haweenaydii ku hagoogtay isku isu dhigay dhaaxa isaga dhigayo sida u jecla kolkii la isla dilaayay markaas arrintaasuna xaqiiqaba sii noqotay inay saaxiibnima iyo ka dhaxaysay iyo waxaas maasinadan lagu soo sheegay inay run ahayd ay daliil noqotay markaa halkii baa la gujinay waan saciid bni وعn سعيد بن سعد بن عباadة رضي الله تعالى عنهma qاaل kاana في أبyاaتina kana في أبyاaتina guryaha yaga waxaa dhex joogay ruwayjil ضaعيif ruwayjil waa taصغيir raajil yani nin nin yar oo ضaciif ah nin aad iyo aad u tabar yar oo ضaciif ahoo aan kici karayninoo muqcad ah oo lafa keliya ahoo aan xanaafan ah yaa joogayay fakhabuta biamati min imaa'ihim wuxuu ku dembaabay jaariya jaariyooyinkeedii ka mida ninkaasaa waxaa karayaba la isma lahayn ilaa uun maalin la arkay isagoo jaariyadii dusha uga baxay fadakara dalika sacdu lirasuuli illahi sala lla alay slam sacd ibni cubaada radia allahu tacala canhu baa arrintaa u sheegay nebiga sal ly slam faqaala idribuuhu xaddahu xadisa garaaxata koofiya qaaluu yaa rasuula allah inaa adcafu min dalik sidaa waa ka tabaryar yahay oo haddaan sooba qaadno kuwa kala daadan lahaayo inaan kuu keenno kola ku tahay xataa ma ma taxamulayo faqaala khuduu cidkaalan fiihi mi-atu shimraa soo qaada laan oo ay ku taallo boqol dhudood ku taallo uma adribuuhu bihaa darbatan waaxida hal mar keliya ku dhufta fafacaluu waa yeelan fadribuuhu bihi darbatan waaxida fafacaluu rawaahu axmedu wاnasaa-iyu wabnu maaja waisnaaduhu xasan lakin اkhtulifa fii waslihi wa irsaalihi waana saxiixu ka dhigay sheekh اlalbani fii saxiixi sunan ibni maaja waa saxiix xadiidku insha allah marka xadiidku wuxuu leeyahay wuxuu tusinayaa qofka daciifka ahayd sidaasoo kale ah ee aan taxamuli karaynin ee aan ahayn dacfigiisaasuna mid daari ahoo uu ka bogsanayo aan ahayn sidii jaariyaddii cali aan sheegayna uu dib uga dhigay iyo wixii lamida iyo haweenaydii uurka lahayd ee nebigu sal ly slam uu iyadana ilaah ka dhigaysa dib uga dhigay sidaas aan ahayn ee marka qof aan inuu ka soo reeyo aan la filaynin ah aan muxuu ahaayey jaldine uu ku waajibay in laga dhaafo markay xaddii ma ah kol haddii kusuunaatu ku caddaatay ee waxa weeyaan marka waa in muxuu ahaayey suuradii un xataa la matelo oo muxuu ahaayey isaga oo marka aan xataa la xanuujinaynin oo in suuradii un la matelo oo inta la soo qaato muxuu ahaye dhowr dhowr uloodoo dhuudhuuban oo isku xidhan inta la soo qaato hal mar keliya waxoogaa si khafiifa loogu dhufto si aan hadda alla subxaanahu wa tacaala sida u adag tahayn qofna looga baajinaynin kaan karaynin baa kole ku tahay waa tamhiiliya lagu samaynayaayo muxuu ahaayey sidii wax la garaacayo kale la iska dhigayaa waa inaan marka qofna laga dhaafaynin qofkii karaya isagoo iska dhaaf kaan karaynin kole ku tahay waa inaa muxuu ahaye arrintii tamhiiliya loo sameeyo wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya sal ly slam qaal man wajadtumuuhu yacmalu qowma camala qowmi luuqin faqtuluu alfaacila waalmafcuula bihi ayb qofkaad heshaan isagoo camalkii reer luuq samaynaya oo dad qof dabada uga tegaaya dila ka sameeye ka lagu sameeyeyba ka sameeye ka lagu sameeyey labadoodaba isla dila muxsan iyo bikri iyo iyagu ma kala leh arrintaasi marka kolkaa waa haddii ay qawaaciyo ay tahay labaduba ay arrintii isla wadaagsadaan weeyaan waman wajadtumuuhu waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtulu lbahiima qofkaad heshaan isagu oo u dhacay oo muxua faaxisho ku sameeyey neef xoola-ana isagana dila iyadana dila rawaahu axmedu walarbacatu warijaalu muwahaquuna ila ana fiihi اkhtilaafa waana xadiidku saxiix weeyaano saxaabi albaniyu fi saxiixi aljaamic اsagiir wa irwaa alhaliil waa laakiin laba xadiid buu kala qaybiye oo midkan muxuu ahaayey qaybta horana qaybta hore faqtulu faacil walmafcuulana hal xadiid buu ka dhigay waman wajadtumuuhu yacmalu camalan yaqacu calaa bahiimatina wuxuu ka dhigay muxuu ahay mid kale ayuu ka dhigay marka labada xadiid baa waxaa wey saxiix weeyaan weliba midka kala dambe midkaa hore waxaa isagoo waxaa wariyey shanta iyo daara qutni iyo xaakim iyo diyaa almaqdisi intaasaa wariyay labada xadiid baa saxiix weeyaan marka waxaa weeyaan liwaadka iyo iyagu iyo isku mid mahazine liwaadka iyo zinadu isku mid maaha liwaadka isagu wixiisu waa dil dilkaasna waxba rajmi kuma qaydna dila baa la kayfiyada loo dilayo isaga lama sheegin mana loo kala qaadin muxsan iyo iyo muxuu ahay bikrina looma kala qaadin qofkii bahashaas liwaadadaa sameeya ama shuduud jinsiga ay ku magacaabaan labada qofba marka waa la isla dilaya sida oo kale muxuu ahay ityaanu lbahaa'im iyadana waxooda dil weeyaan qofkii muxuu ahay neefka xoolaha ah ku adab darooda isna waa la dilayaa neefkiina waa la dilayaa neefkaas marka hala dilaya hilibkiisa ma la cunayaa mise lama cunaayo hala dilaa laleeya hala gowraca lama dhihin marka haddii la dilo oo gowracaan gowrala-aan lagu dilo waa ina hilibkiisana marka aan la cunayn haddii kale waxaa la dhihi laha hala qasho ama hala gowraca la dhihi laha marka waxaa weeyaan hilibkiisaasuna xataa ha khasaare kolba haddii waxaa lagu sameeyey khalaas waa in laga takhalluso dib dambena aan loogu intifaacin ibnu cabbaas radi allahu tacala canhumaa baa arrintaa la weydiiyey oo waxaa la yidhi maxaa neefka loo dilayaa markaasuu wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa seefka loo dilayaa inay tahay inuu rasuulku sal l slm nacbaystay in dadku ay arkaan oo ay yidhaahaan waa tantii waxaa lagu sameeyey waxaasi ay yidhaahaan oo ay arrintaasba baa inay dadka xusuusiso neefka aragtidiisa la arkaba laguba xusuusto in arrintaasoo dhanba laga dheereeyo mujtamaca laga dheereeyo xataa la ilaawo oo neefkeeda laga takhalluso ayaa la amraya wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma ana nabiya sal ly slam daraba wagarab wa abu bakrin daraba wagarab rawaahu atirmidiyu warijaaluhu hiqaat ila anahu khilda fii waqfihi wa rafcih waxaa weeyaan صaxaxu oo xadiidku صaxiix weeyaanoo صaxiixu tirmidi wa irwaa alhaliil ayuu ku sheegay sheekh اlalbanina xadiidku wuxuu leeyahay rasuulku salى اllahu عalayh waaliه wasalam waana garaacay waana taqriibiyey taqriibkuna iyo nafyiguna isku mid weeyaan qofka zaaniga muxsanka ah waa kan soo marin labadaas muxsanka aan ahayn ee bikriga inay labadaas ku waajibayaan baan soo maray xadiidkii mucaad iyo iyo xadiidkii abu hurayra iyo zayd ibni khaalid iljuhani radi allahu tacala canhum ajmaciin labadaan kusoo marray marka waa yeelay buu leeyahy nebigu sal ly slam abu bakri iyo cumarna waa yeeleen iyaguna na abu bakr bus cumar ma sheegin ya cumar cumar ma sheegin ya ana cumar iguma yaale ana abaa bakrin daraba waqarab haye ya a ay a marka nebiga sal ly slam iyo maxuuha khulafadiisiiba sidaasay saddexdaba yeeleen buu leehay waana saxiix xadiidku saxiix weeyaan wacan cubadata bni saamiti radi allahu tacala canhu qaala lacana rasuulu llahi sal ly sl rsulka alle wuxuu nacladay almuqanifiina min alrijaali walmutarajilaati min annisa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala lacana rasul lah sal ly slam almuqanafiina min alrijaal kuwa isnaageeya ragga abuu nacladay walmutarajilaati min annisa kuwa isrageeya ragga isku shabahee naagahana wuu nacladay wa qaala wuxuuna yidhi akhrijuuhum min buyuutikum guryihiina ka saar iska erya rawaahu albuhaari almuqanaf iyo muxuu ka soomaalida khaniis iyo waxaasa yidhaahaan masriintii una khawal iyo waxaasay ku magacaabaan marka waxaa weeyaan laba labadaba waa noqdaa ninkan kada muqanafka la leeyahay mid waxaa weeyaan kan faaxishada lagu sameeyo midna waxaa weeyaan kan faaxishaba yaan lagu samaynine naagaha isku shabahe ee sida muxuu aha timahooda iyo cilaamashada iyo hadalka kayfiyadu hadlaaye sida u socday ulaafiyooni waxaasoo kale darxeeshada iyo haweenka iskaga shabaha labaduba marka waa malcuuniin weeyaan oo lacnadaa waa soo gelayaan erigaana waa soo gelayaan waqtigii nebiga sal ly slam niman noocaasa baa jiri jiray oo hiis iyo maatic iyo kooyaalkaas la dhihi jiray oo iyaga aan lagu tahmi jirin in faaxisho lagu sameeyo laakiin haweenka isku shabahi jiray xagga madharka oo marka kolkaas muxuu ahaye nebigu sal ly slam uu faray in guryaha laga saaro oo meel duurka ah la geeyo oo usbuuci jumcada inay magaalada soo degaan oo ka tuugsadaan keliya loo fasixi jiray marka kuwa noocaas oo kale marka xabis u gaara inta iyaga la geliyo oo maxaabiista kale kulita aan lala xabisin in habkooda lagu qoodiyo weeyaan oo laga dhex saaro mujtamaca wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala qala rasul lah sal ly slam idfacu lxuduuda maa wajadtum laha madfaca أkرجه بن mاجه وsنده ضعيif waana sidaa u sheegay xadiidku waa ضعيif ضacفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير والرواية الغليل وغayrهma marka macnihii waxaa weeyaan xuduudda ka reebo oo ka dhaaf oo ka rida inta aad u heli kartaan waxaad ku ridaanba qofkii un aad u weydaan waxaad kaga ridaan mooyaane intaad wax marmarsiiya u helaysaanba ka ridaa ayb marka qofka ku caddaata isaga lagama ridaayo laakiin qofkiibu wax madmadowhi uu soo galo waa in laga rido وأkرaجه التirmidي والxاakم min xadيiث cائشhaةa رadي الlه taعalى عanهa blfظ idrأu الxduuda min الmسlimiina ma اstaطactm huwa ضaciif أيضا isna ضaciif weeyaan sidaasna uu sheegay weeyaanu ضaciif الjamiع الصغيr wrway الغalيl وsilsilaة الأxadiiث الضaعiifa وغayriha ayuu isaguna ku sheegay albani kan kale soo socdaan isaguna sidaas weeyaan ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من qوله يعني من qول علي موقوف على علي بلفظ ادرأوا الحدود بالشhبهاaت kanana مشهوuر aho كتب الفقه iyo كتب الأصuل kana lفdigana مشهوuر ku ah اdرأوا الحduuda بالشhبهاaت ku reeba ku dafciya حduuda shubهooyinka wax alla wixii marka mugdiga soo gala kaga rida weeyaan xadiidkan marka kana waa ضaعيifo ضaciif الjaamiع صغيr buu ku sheegay intaba kulligood wada uu ضaciif weeyaan mid kale isaguna jiro oo cumar ibn cabdالعaزiiz isagoo mursala uu wariyey ibn xadi uu ka wariyo isna ضaciifa iyo mid kale ibn mascuud uu wariyo mawquuf ah musaded baa isaguna ku sheegay musnadkiisa kulli waa wada ضaciif intaas oo dhan marka laakiin intaasu markay iskaashato waxaahay waxoogaa tabaraba isla yeelanaysaa weliba hadda ka hor baan soo maray nebigu sal اlه alay slam su-aalihii uu su-aali jiray iyo muxuu ahaye lacallaka keda lacallaka keda iyo u dhahay marka sidaas macnaheedu waxaa weeya iyo xadiidkii kale ee aan ku soo marray nebigu sala allau alay slam inuu yidhi idaa zanad amatu axadikum fatabayana zinaaha fatabayana zinaaha marka ay ku caddaato kolkay ku caddaato kolkaasun baa lagu fulinayaa mooyaane haddii ku caddaan weydo in laga dhaafayo marka adiladaas kale waa laga fahmayaa وعn iبn cmr radي الlه taعalى عanهma qaal qala rasuul الlahi صl ه عlيه sسم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى رasuل الlah وعlى آله وأصxaaبه أجمعين amا bعd fahadihi الصفحة الثانية min الشhريط وخمسين من أشرطة كتاب بلوغ المرام آه وتبدأ هذه الصفحة من الحديث رقم 1220 قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم منها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم رحمه الله تعالى waana xadiid صaxiixa saxaxahu alalbaniyu fi صaxiix jaamic صaغيr wa silsilaة اxadiid صaxiixa wاlxadiidu kadalika rawaahu ayضa اlbayhaqi ijtanibuu ka fogaada haadihi alqaaduuraat awsaakdantada qaaduura wasakda ayaa qaaduura la ydhaahaa wasakdantada ka fogaada alatii naha allahu tacaala canha alla uu nahiyey faman alama bihaa an irtakabaa qofkii ku dhaca wax ka mida ku dhaca fawaaxishtantada zinada iyo waxyaalaha noocaasa falyasatir ha isku asturo bisitri illaahi asturaadii alla ha isku asturo ha isqariyo yani allaa qariya isnagunaysa fadiixadayna walyatub ila allahi tacaala allah u tooba keeno fima baynahu wa bayna allah fa inahu xaalku wuxuu yaha man yubdi lanaa qofka noo muujiya safxatahu dhabankiisa noo muujiya yani isagu muxuu ahaayey dhinaciisa noo qaawiye ee sheega ee muxuu ahaaye isku qira nuqim calayhi kitaab allahi kitaabka alla ka oogeyna ka oofinaynaa yani xadda uu kitaabka alla tacaala uu sheegay ayaan ka oofinaynaa laakiin isagu maxaha isqa asturo oo allaun ha u tooba keeno saasaa marka u fiican oo waa kaan hadda ka horna soo maray rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam kolkuu qof u yimaado sidii macis oo kale radia allahu tacaala canhu inuu meermeeri jiro ilaa afar goor isku qiro aanu kaba aqbalaynin kolkuu afar goor ka qira isku qirana uu su-aalo weyweydiinayo ilaa uu ka hubsado inuu qofkaasu waaci yahay oo faahim uu yahay oo mukhtaar uu yahay wax garanayo muxuu ahaa xadda maana ka oofin jirin marka waxyaalaha xuduuddu ay ku dhacaan ee qofka aan laga oofinaynin yaa waxaa ka mida junuunka iyo wixii la mid ah sukriga iyo wixii la mid ah jahliga iyo maxaasoo kale iyaguna marka waxaa weeyaan qofku hadduu jaahil uu yahay oo qof diinta ku cusub oo aan garanayn waxaan inuu aan la xarimay uu yahay ama zinaba waxay tahay aanu garanaynin uu maqle uun qofkaasoo kale iyo marka iyada xuduuddu waa ka dhacaysaayo xadkuma waajibayo saxaabada ridwan ullahi calayhim qofka sidaasoo kale waa ka ridi jireen saasuu marka nebigu sal ly slam uu u hubsan jiray marka qofkii alla subxaanahu wa tacaala isagu waxaa dembigaa ku dhacay rasuulku sal ly slam ku gubaabinaya in is-asturo qofkii ku arka qof waxaasoo kale ku arkana isagana waxaa la faray inuu asturo muslimiinta qaarkood qaarka kole ee asturaan ayuu faray oo ninkii maaci zahaba radia allahu tacaala canhu adeerkii oo hazaal la dhihi jiray oo jaariyada uu ku dembaabay ninkii lahaa ah rasuulku sala allau alay slam wuxuu ku yidhi haddaad maradaada huwin lahayd muxuu ahaay hazaalow yani waxaa ku fiicnaan lahay inaad asturiso ood qariso wiil aboon oo isagu soo kariyey buu ahayo dhalinyaro ahoo aabihii kolkuu dhimanaya uu kula dardaarmayo isagaa ku yidhi soo dirayo yidhi orod marka u tag rasuulka sala allahu alay wasalam oo u qiro marka wax kuu fiicnaan lahayd buu leeyahay haddaad maradaada ku dadi lahayd yani aad asturi lahayd ood qarin lahayd yaa ku fiicnaan lahayd marka qofkii qof waxaas ku arkana waa inuu qariyaa intuu kari karo uu asturaayo waxba aanu sheeg sheegin qofkii isagu waxaas ku dhacana waa inuu is asturaa oo allana u tooba keeno baabu xaddi alqadfi qadafku waa cayga zina la ysku sheego qadaf macnihiisu waa rami tuuridda qadafa iyo xadafa iyo muxuu ahay waxyaalahaasu waxaa weeyaan waa tuuray weeye luqada marka laga fiiriyo hadda sharcigana waxaa laga wadaa inuu qofku qof muxuu ahaaye inuu qofku qof dhowrsoon oo aan zina hadda ka hor lagu ogeyn ayna ku sugnaanin inuu zina ku sheego rag iyo haween wuxuu yahayba kaas marka wuxuu leeyahy xadulqadfi uu leeyahy hadduu ku caddayn waayo aanu naagtiisiina aanay ahayn oo naagtiisa hadday ay tahay iyada waxaa u furan lacagkii aan soo maray can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat lamaa nazla cudrii qaama rasuulu llahi sal l slam markuu cudurkaygii soo degay yani baraa'adeedii ay soo degtay muxuu ahaaye muxuu ahaa abaalkii iftirihii lagu sameeyey ee lagu been abuurtay buu nebigu sala allahu alay wasalam cala almimbar yuu isku taagay fadakara dalika arrintaasuu sheegay watala alqur'aana aayadii soo degay min suurati nuur ka mid ahaa ee ugu dambaysay ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluuna lahum mawfiratun wa risqun kariim aayadahaasuu marka aqriyey falamaa nazala markuu soo degay mimbarkii ka soo degay oo amara amar ku bixiyey birajulayni laba nin iyo waimra'atin haweenay faduribuu lxadda xaddii baa laga garaa laga ofiyey xadulqadfiga alla uu sheegay waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda marka sideedankii shaabuub ayaa lagu dhuftay labadaa ninna waxay ahaan xasaan ibni haabitkii shaacirka ahaa iyo mistax ibnu haata radi allahu tacaala canhu oo abubakr radi allahu taala anhu qariibkiisa ahaa oo nin qaraabadiisa oo faqiir ahay oo abubakr uu masruufi jiray haweenayduna waxayd xamna xamna binti jaxshi bay ahayd saddexdaas qof oo iyagu saddex mu'miniina ahaa radi allahu tacaala canhum oo arrintaas marka intay run isaga qaateen ka hadhadlay waa la tahiray oo alle subxaanahu wa tacaala wuu dembiguu ka tahirayo xaddii baa laga oofiyey munaafiqiintii marka waxan kala faafinaysay ee marka iyagu isqarinayeyna iyaga marka waxaa weeyaan dembigoodii bay ku dhinteen oo iyaga aakhiro ayaa dembigoodii alla ugu dibdhigayoo waa ku alla yidhi subxaanahu wa tacaala waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim alladii tawallaa kibrahuna waxaa weeyaan waa ninkii muxuu ahay cabdullahi bn ubay ibni saluul ra-iisu lmunaafiqiin amaa riwaayatu ibni isxaaq ee dhehaysa alladii tawallaa kibrahu inuu yahay xasaan ibnu haabit uu yahay taas iyadu baatil weeye waxba kama jiraan riwaayada saxiixahe alladii tawallaa kibrahu waxa weye waa munaafiqaas weeyaan akhrajahu axmedu wاlarbacatu waashaara ilayhi اlbukhaariy bukhaarina waa tusaaleeyey waana xadiis saxiix oo saxaxahu اlalbani fii saxiix aljaamic sahiir xasanu saxiix weeye weliba saxiixi wuxuu ku sheegay fi saxiix ibn maaja وعn أنس بن mالك رضي الله تعالى عنه qاal أول لعاan kana في الإسلام لcaankii ugu horeeyey iسلاamka ka dhacay wuxuu ahaa أنa شharيكa بنa سحmاa ninkaa la yidhaahaa شharيiك oo ina madow ah سحmاa waa mxuu ahay haweeneyda madowba سحmاa la yidhaha ninkaa شharيكa بن سحmاa la yidhaahaana wuxuu la dhashay oo la hooyo u ahaa nin أنس بن mالك xagga aaba kala dhashay oo albara ibni malik la dhihi jiray radia allahu tacaala canhu ninkii mujaabu dacwa ahaa ninkaasaa marka shariik ibnu saxmaa baa ugu horeeyey radia allahu tacaala canhu nin lagu tuhmo qadafahu hilaal ibni umaya hilaal ibni umayata alwaaqifi radia allahu tacaala canhu oo saddexdii nin ee qadwatu tabuuk ka hodhi jiray ah ee la cadaadin jiray ahaabaa ku qadfay imra'atahu haweenaydiisii faqaala lahu markaas ku yidhi rasul llahi sal ly slam albayina wailaa xaddun fii dahrik markhaati baad keenaysaa haddii kale xad baa dhabarkaaga laga oofinayaa oo arrintaasuna waxa ahayd xajulqadfi aayadaheeda suuratu nuur ku jirta ee xadiidku efdigii umulmu'miniin radia allahu tacaala canhaa loogu been abuurtay ahaa intay soo degtay dabadeed ayay ahayd marka xadulqadfiga baa kolkaa jiray marka licaanku ma aanu jirin kolka aayada licaanku welimayna soo degin markaasuu rasuulku yidhi sal ly slam markhaati baad keenaysaa ama xad baa dhabarkaaga laga oofinayaa alxadiida akmil alxadiid xadiidkaasu marka wuxuu ahaa inuu ninkaasu yidhi muxuaha allihii xaq ugu soo diray baan ku dhaartay run baan ku sheegayaayoo beentay ma aha oo waan ku arkay allana waxaan ka rajaynayaa inuu kugu soo dejiyo wax oo dhabarkayga xad ka beriyeelaya markaas markaas aayadahan soo degay markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala iyo saaxiibadaadii qur-aan buu idinku soo dejiyey keen iyadii baa la keenay sidii markaan soo marray xadiidkii sahal ibni sacd iyo ki ibni cumar iyo aan ku soo marray yaa loo licaansiiyey akhrajahu abu yacla abu yacla almawsili ayaa musnadkiisa ku wariyey warijaaluhu hiqaatun wafi lbukhaariyi naxwuhu min xadiidi ibni cabbaasi radia allahu tacaala canhu radia allahu tacaala canhuma waxaa kaloo isaguna wariya xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibni maaja iyo xaakim yaa wariyey waana xadiid saxiixa صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وإرواء الغليل وغيرهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم وخلفadii iyo umaradii mسلimiina soo gaadhay فlم أraهم يضربوuna المملوكa في الqذف إلا أربعين mamluka yani addoonka afartanun iyagoo garaacaya magax kale ma ana arag lianna alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi muxuu ahay facalayna nisma cala almuxsanaati min alcadaab kolkuu ka hadlaayay jawaarida ka hadlaayey wuxuu sheegay in haweenka xorta ah ciqaabtooda nuskeed ay leeyihiin xagga zinada xagga zinada marka oo haddii ay naag xorihi ay zinaysato oo gabadh oon weli la guursanin waa boqol ulood hadday midaan weli muxuu ahayey la guursanin oo jaariya ay zinaysatana waxa weeyaan waa conton marka qadafkiina waa uga qiyaaseen rag iyo haweenkuna waa isku mid kankadoo kale haweenku waa la sheegay raggiina marka la mid weeyaan oo wax faariqiya ma uu jiro marka xaddul qadafkiina iyana waxay uga qiyaaseen khulafadaasi ridwaan ullahi calayhim xaddu zinadii bay uga qiyaasteen rawaahu malik wاthawriyu fi jaamicihi waana xadiid صaxiixa muwaطahu malik iyo jaamicu sufyaan الthawri ayaa lagu wariyey aharkan kada وعan abi hurayrata radي allahu taعalى عanhu qaala qala rasuulu اllahi slى اlه عlيه alي wslam man qadfa mamlukahu yuqaamu عalayhi اlxadu ywma اlqiyaamaةi ila an yakuna kama qaala mutafaq عalayhi qofkii addoonkiisa zina ku sheega ama addoontiisa haddii aanu sidaa ahayn qiyaamaha axadulqafiga laga oofinaya saasna macnaheedu marka waxaa weeyaan in axadulqafi adduunka looga oofinaynin marka adduunka axadulqafi looga oofin haddii adduunka looga oofiyo way ka dhixi lahaydoo waxay u noqon lahayd tadhiir bay u noqon lahayd baabu xaddi sariqa xatooyada xaddeeda sariqa waxaa la yidhaahaa maal oo si qarsoodi ah loo qaato oo min xirzi mitl laga qaado marka maalka haddii si caddaan iyo bareer ah loo qaato isagu sariqa lama yidhaaho waxaa la yidhaahaa ikhtilaas iyo muxuu ahaaye qasbi iyo kooyaalkaasa lagu macaabay iyo nuhba iyo hadba sidii lagu qaatay sida ay tahay hadduu xoog ku qaatana qasbi baa la yidhaahaa ama nuh baa la yidhaahaa haddii uu muxuu ahaye la caarana ikhtilaas baa la yidhaahayo marka kuwaas isagoo la arkaayo qofkii wixii uu qaato lama yidhaaho sariqa lama yidhaaho marka waa inuu si qarsoodiya oo dadku aanay arkaynin uu u qaato hadduu maalku daayic uu yahay oo maal aan muxuu ahay la xifdisanin uu yahayna isaguna sariqa ma aha oo qacigu kuma waajibo haddu sariqa kama waajibayso marka qaa maal la xifdistay oo meesha caadiga uwa shaygaas oo kale in lagu xifdiso dadkiina ay ku xifdistaan oo qof intuu usoo gabado si qarsoodiya u qaato kaasaa la yidhaahaa nisaabna wuu leeyahay nisaabkaa wixii ka yar isna marka wax m ma leh lama goynayo can caaishata radi allahu tacala canha qaalat qaala rasul lah sal ly slam laa tuqطacu yadu saariqin ila fi rubci dinaarin fasaacidaa muttafaqu calayh walafdu limuslim walafdu lbukhaari tuqطacu yadu saariqi fii rubci dinaarin fasaacida saacida yani aar aar waxaa loo gooyaa tuuga gacantiisa rubucu dinaar iyo wixii ka badan rubucu dinaar baa weyn marka rubucu dinaarkuna markaas dinaarka berigaa waxaa lagu sarrifayay laba iyo toban iyo meelahaasaa lagu sarrifayey marka oo dirham yani saddex dirham iyo meelayowgaas ayaa qofka gacantiisa loo goonayey wa fii riwaayati liaxmed iqطacuu fii rubci dinaar walaa taqطacuu fi ma huwa adnaa min dalik intaa wixii ka yar ha u goynina isna riwaayadana waa saxiixa bayhaqi baa isna wariyey waa saxaxa alalbani fi saxix jaamic sagiir wa irwa alqaliil saddexdaasba marka waxay isku raaceen maxaayeeye xadiidka muslim lafdigiisa iyo ka bukhaari iyo ka axmedba in nisaabka sariqada loo goynayaayo uu yahay rubcu dinaar iyo wixii ka badan وعn iبn cmr radي allahu taعalى canهuma an الnabiya slى اlه عalيه wali wslam qaطca fii mijanin thamanhu ثalaaثaةu daraahim mutafaq calayh mijan yani turs gaashaan wuxuu qof u gooyey gaashaan uu xaday oo qiimihiisu uu yahay saddex dir saddex dirham uu yahay saddexdii dirhamna de waa kaan sheegno waa rubcu dinaar ee dinaarka waxaan hir labiya toban baa lagu sarafi jiray markaas markaas intantada marka axaadiidantada waa iswaafaqday oo rubcu dinaar wax ka yar inaan loo goynaynin rubcu dinaar iyo waxa ka badan loo goynayo ayuu sheegay waxaa jirta marka maalmahan kala dambe joornaalada gaalada iyo waxyaalahaas iyo waxyaalaha laga soo tabinayay ee soomaaliya waxyaalaha laga fuliyo ee xuduudda ah siday gaalada uga qaylayaan iyo siday ugu dicaayadeynayaan muslimka iyo diintoodii ugu dicaayadeynayaan baa marka waxaa weeyaan meera wax yar inaan ka sheego horta muxuu ahayay gaalada lagama filanayna waxa wax ka yar wax ka weyn baa laga filanaya qofkii yaqaana cadaawadooda iyo muslimka cadaawaday u qabaan iyo muxuu ahayey taariikhdooda dheer ee min zamani rasuuli sal alla sla yowmina haada ay af iyo adin iyo makri iyo wax walbaba kula dagaalamayeen taa wax ka yar inuu ka fishaayo ma ayna ku qumanaynbaba waxaa marka la sheegay journaal ma aqaano talyaaniga meelahaas ka soo baxay ba waxay ku sheegayeen gaalkii nashriyey yaa wuxuu ku dhigay suuradii suuradantada aan journaalka ku nashriyey ninkaan ka iibsaday kun dollar buu iga siistay shayguu ninkan kada gacanta loo gooyeyna wuxuu ahaa bay yidhaheen garbasaar yar oo qiimaheedu uu yahay imse yidhaheen wax yar bay ku sheegeen hal lix kunoo ma aqaan wax ku sheegeen lix kunoo shilin oo wax yar bay aada kolley ku sheegeen marka taasoo lix kunoo ma aqaan wax ku sheegeen lix kunoo shilin oo wax yar bay aada kolley ku sheegeen marka taasoo kale dadka muslimiinta ah kuma cusba yani wuxuu ka wadaa suuradii oo keliya baa ka qiima roonaatay gacantii iyo qofkii lugtii iyo lagooye iyo taasoo kale marka dadka muslimiinta ah kuma cusbo oo dadka kuwa mulxidiinta iyo munaafiqiinta iyo gaaladu dicaayooyin waxaasoo kalea weligoodu ay ka fidin jireen waxaa dhahday hataa nin muslim sheega lahaa oo shaacir ahayoo falsafayn jiray waxyaalahaas inuu faylasuuf yahay iyo sheegan jiray oo nin qariib اlaqwaar ahaa oo la dhihi jiray abilcalaa'i almacaaribi ayaa arrintaasoo kale ka hadlayoo xariif iska dhigay oo markaasuu wuxuu yidhi yadun bihamsi mi'iina casjadin wudiyat maa baaluhaa quطca fii rubci diinaari gacan magteedu ay tahay muxuu ahaa shan boqol oo diinaar ay tahay haddii la gooyo magteedu sidaa ay noqonayso maxaa loogu geeyo rubcu diinaar yani marka wuxuu ka wadaa marka arrintaas xikmad ma aho arintaasu mid xikmad ku dhisan iyo sabab ku dhisan maaha buu ka wadaa isaga ilxaadkiisa sidaas siiyey nin caalim ahayoo la dhihi jiray abdulwahaab abdulwahaab cabdulwahaab albaqdaadi almaliki radia allahu tacala canhu qaadi baqdaad ahaa yaa u jawaabo wuxuu yidhi عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الأمانة فافحم عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري sidaas uu yidhi ugu jawaabay macnihiisuna waxaa weeyaan ammaanada cizigeedii ayaa qaaliyey markay gacantaasu gacan dhowrsan ay ahayd oo iyada lagu cidsidooday waa la qaaliyeeyayoo mag badan baa laga ratibay wa arfasaha waxaana raqiisiya dullu lkhiyaana khiyaanadii ay samaysay tuugada ah ee xumaanta qofkeeda iyo khistadiisa tusinaysa yaana raqiisiya oo markaasa rubcu diinaar loo gooyey faafham xikmata albaari alle xikmadiisa faham jaahil yahow markaas shicir saasaa loogu jawaabay nasri ahna waa loogu jawaabo waxaa alfaadii lagu yidhi waxaa ka mid ahaa لما عفت عزت ولما خاaنت hاaنت markay dhowrsoonayd mid caزiiزo qaaliya baa noqoto sharcigu ka dhigay markay khiyaantayna wa waxay ahay iyadana way hanid way dulowday marka amaa waxyaalaha kaloo marka ay yidhaahaan ay ku addacoodaan xataa kuwa muslimshaagadiyo ay yidhaahaan qofkan kada kolkii gacanta la gooyo yaa u shaqaynaya yaa u shaqaynaya ay yidhaahaan bal iyagaa la weydiinayaa laba su-aalood baa la weydiinayaayo qofkan tuuga ku noolkiihi awal hore ma shaqaysan jirin ma shaqaysan jirin mise dadka shaqadooda ku noolaa oo dadku waxay soo shaqaystaan ayuu ka xadi jiray hadduu qof shaqaysto oo dhowrsoon uu yahay oo hal mar ay ka dhacday allaba subxaanahu wa tacaala kariim weeyaan oo sitiil weeyaan oo waxaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala ma degdego oo kuma dedejiyo marka ugu horreeya addoonkiisa maba fadeexadeeyo sida riwaayadaha lagu sheegay qisooyinka qaarkood zamanu mucaawiya radi allahu tacaala canhu ayaa niwaxaday baa la yidhaahayo markaasi gacantii la gooyo uu qariray markaas hooyadii baa u timid oo waxay tiri wiilkayga waa halkii mare ugu horreeye ii cafi marka kada mar dambe u noqon maaye markaasu mucaawiya wuxuu ku yidhi beentaa weeyaan wiilkaagu hal mar keliya hadduu yahay alla ma fadeexadeeyaan oo waxay tuseen marka ugu horreeya alla subxaana wa tacala addoonkiisa maba maba khashiko marka hore dhowr mar markuu alla subxaanahu wa tacaala u asturo ee waxaan kada marka uu caado ka dhigto kolkaasu alla subxaanahu wa tacaala uu arrintiisa kashifaayo oo mujtamaca laga qabtaa marka kolkii gacantii laga gooyey baa la weydiiyo waxaa la yidhi alla laguu daaliyey intii hore marka waxba lagu raaci maayo hadda tanna waa lagaa gooyey ciqaabteedii imise gooraad la xadday markaasu wuxuu yidhi b tanaa ku saddex mise afar waxuu sheegay bay marka tir horu sheegay taasuna marka waxay noqotay sawaab iyo mucaawiya radi allahu tacaala canhu garasho dheerankiisi mid tusta bay noqotay midda kale la weydiinayaa waxaa weeya dadka uu dhacaya yaa iyagaa u shaqeynaya dadkanu xoolahoodii qaadanaya yaa u shaqaynaya kolkii m waxaaaga meel dhigtaanba midtuuguho maantao dhan iska jiifo waxay maantao dhan kusoo rafaadeen oo intuu guryahoodii jabsado usoo dhaco uu ka qaadanayo yaa u shaqaynaya dadkaasba mid kalena iyadana waa la weydiinayaayo adduunka oo dhan meel aan lagaga dhaqmin ma jirto qofku haddii uu xubin xubnihiisa ka mid a uu marad xuni ku dhaco kansar iyo wax lamidaba oo masalan looga boqo inuu jirkiisa intiisa kale kusii fido soo lagama gooyo dhakhtarradu ma gooyaan oo isaguna raalli kuma noqdo marka in badbaadin jirka intiisa kale la badbaadinayo ayaa loo goynayaa marka mujtamacii inuu nabad ku noolaado mujtamacu inuu nabad ku noolaado bay u keenaysaa markaasna waxaa ka rajaxan maslaxada guud ayaa ka rajaxan maslaxada khaaska ah maslaxada guud baa maslaxada khaaska ah ka rajaxan oo mujtamacii baa markaa qofkaa sharkiisii ka nabadgelaya inta kale ku dhowrsanayo haddaba waa ka la leeyahay xamar waa la dareemay arrintaas waa la dareemay oo meelaha hadda muxuu ahay kaaraan iyo meelayogaasoo meelo ugu darraan jirta ah yaa waxaa la yidhaahaa hogaaladu kole markaa ka soo warantaayoo walfadlu maa shahida fiihi alacdaab inay tahay meesha ugu ammaan badan ay tahay in dadku gacanta iskaga sitaan lacagtii awal horena bac maran buuna qofku gacanta ku qaadan karin saasay marka ay noqotay oo waa la arkay marka maxaa natiijadeediina waa la arkay taasuna waxay tusinaysaa sidqu rasuuli llahi sala allahu alayh wala slam iyo xikmadiisii marka uu yidhi xaddun yuqaamu fi lardi khayrun lahum min an yuntaruu arbaciina sabaaxa hal xad oo dhulka lagu ofinayabaa dadka uga khayr badan uga fiican in afartan beri uu roogu do-o afartan beri oo isku xigta roob meesha uu ku do-o waa la garanayaa sida uu barwaaqay u noqonaysa iyo sida nabaataadka waxay dadku cunaan iyo waxay xooluhu cunaan iyo beerihii ay noqonayaan waa la garanayaa xooluhu ugu cayilanayaan ugu dararayaan ee dadku ay ugu rayraynayaan marka hal xad oo lagu oofiyo adduunka lagu oofiyo ayaa afartan beri oo roogudo-a uga fiican waana taas markaa dhacday wey afartan beri oo roogudo-aya laakiin nabad aanay jirin mid lagu naaloonaya ma aha marka nabadgelyadii bay u keentay arrintaas u keentay waxaana weeyaan marka iyaga baa marka naftooda gaalada waa iyaga ka sheekeeyo naag maalin dhaweed wax qorqoraysay waa iyaga lahayd dadka markaan waraystay nabadgelyada meeshan ka jirta oo lacag fara badan dadku ay gacanta iskaga wataan waxay ii sheegeen inay tahay shareecada islaamka la طabaqay daraaddeed inay tahay shareecadii islaamka ooda jus-iyan laga طabaqay jus-iyan laga طabaqay ayaa intaa u keentay marka haddii taطbiiq kaamila la طabiqana shaki male in nicmo iyo khayr iyo barwaaqo lagu noolaan lahaa kolkii la طabaqi jiray zamno alkhulafaa الraashidiin anaa waa kii rasuulku sal l ka sii warramay ee ku dhihi jiray haddii xaakim ku dhihi jiray haddii ay nolosha kula dheeraato waxaad arki doontaa in haweenay ka soo baxday muxuu ahaye meel heblaayo ka soo baxday oo keligeed u safrayso ilaa kacbada ay dawaafto xadiid kalena waa ka ku yidhi waxaad arkaysaa marka qof xadramood intuu ka soo safro sanca u soo safro oo adhigiisoo baalka cuno iyo alla mooyaan wax kaloo ka baqayaan aanu jirin yani amnigii baa sidaa noqonay cadi ibni xaakim radi allahu tacaala canhu yaa wuxuu dhihi jira waan la yaabay hadalkaa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam waxaan yidhi bu ayna shubtaanu tayi aladiina sacaluu jiraan xaggay maalintaa jiraan shubtada tayi waa qabiladiisa ka dhashay ee dhulka gubay waxay maalintaa jiri doonaan dibu marka indhihiisa ku arkay maxamed muddo gaaban radi allahu tacaala canhu marka shareecada islaamku marka waxaa weeyaan fadligeedi iyo wanaaggeediba had iyo goor alla subxaanahu wa tacaala uu muujinayaa waa kuuna alla yidhi subxaanahu wa tacaala sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq marka waxa weeyaan qaswo iyo waxbay ku sheegayaan qaswana ma aha marka qaswo waxa ah wixii dulmi abaa qaswaa mooyaane wixii xaq ah ee qofkaas dulmigiisa dadka lagaga qabanayo muu ahaa qaswa ma aha culamaa ulqaanuun dhammaantood siduu nin la dhihi jiray doctor mukhtaar alqaadi oo qaanunyahan ahaa masri ah baa wuxuu dhihi jiray culamaa ulqaanuun dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin ciqaabta in lagama maarmaan ay u tahay muhun ay u tahay cunsuruliilaam marka haddii ciqaabtii ayna xanuun ayna ayna ku jirinbaba oo cunsuruliilaam uu ka madhan yahay ciqaabba ma aha adduunka oo dhan dowladahoo dhanna kulligood waxay qawaariixay dejistaan oo ciqaab ah yay dejistaan marka dowladaha ku farmaran yihiin oo xagga teknolojiyada iyo xagga cilmiga iyo xagga dambi baarista iyo waxyaalahaas aad iyo aada ugu horumaray wax kastoo ay sameeyaanba waa ku degi la'yihiin oo ammaan waa heli la'yihiin oo sheekooyinka ka imaanaya aad iyo aad bay iscaaj ay u leeyihiin oo iyo tirakoobyada sanad walbaba la soo saarayo intaasoo daqiiqaba waxaa ku soo hagaagaysa guri la jabsaday iyo bagti la jabsaday iyo gaari la dhacay iyo naag la kufsaday iyo waxyaalaha ka dhacaya duwal oroba iyo ameerika iyo dowladahaas ku faana inay dowlada horumare ay yihiin oo ammaan ayna haysanin ay haystaan alaab iyo lacag iyo waxyaalahaas waa haystaan laakiin nolol degan iyo raaxo iyo ma haystaan ammaan ma haystaan rucbi bay ku nool yihiin waxaana marka waxa u koonaan oo keenay manhajkii alla ay qaadan waayeen hadday manhajka alla qaadan lahaayeen waxay gaari lahaayeen khayr iyo wanaagtay gaari lahaayeen وعn بن cمر رضي الله تعالى عنهma أن النبي صلى الله عليه وسلم وعn أبي هريرة رضي الله تعالى عnه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الsارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع yده متفق عليه أيضا siduu ku helo متفق عليه u ahاa xadiidkana macnihiisu waxaa weya alla ha naclada tuuga ukun buu xadayaayoo gacanta loo goynayaa xarig buu xadayaayoo gacanta loo goynayaa waana muttafaq calayh say ku noqonaysaa marka ukun iyo xarigi in gacanta loo gooyo waxaana soo marray in nisaab loo shardiyo oo rubucu dinaar iyo wixii ka badan ee muxuu ahaaye mooyaane wixii ka yar aan gacanta loo goynaynin ukuntiina marka intaa ma gaadhayso waxa weeyaan waxa xadiidku wuxuu sheegayaa qofka laba siyoodbaa yaa lagu fasira mid waxaa weeyaan